بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين تاع الحسيني halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii saddex iyo labaatanaad ee kitaabka abi shujaaca waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir waxaynu halkan ka bilaabaynaa kitaabu albuyuuci wakhayriha min almucaamalaat waa kitaabkii ama qoraalkii qaybtii ku saabsanayd baabkii ka hadlayay iibka waxaa munaasabadda ka dhaxaysa ay tahay cibaadaadka oo intaa hore ilaahay uu kaga soo hadlay iyo halkan oo iibka iyo mucaamaladii qofku uu yeelanayay lagaga warramayo dadku mucaamalada yeelanayeen lagaga warramayo munaasabadda ka dhexaysa waxa weeye qofka bani aadamka ama qofka muslimka halkan jooga waxa uu qabanayo ma aha keliya inuu cibaadaysto oo alla uu caabudo ilaahayse wuu caabudayaa cibaadaduna waa ta loo abuuray muhimadda ay leedahay caqiidada wanaagsan iyo cibaadada fiicanina waa taa loo soo horumariyey salaadii sakadii soomkii iyo xajkii intaba way soo horeeyeen qofkii mu'minka ahaa ama ilaahay rumeeyey intaa ifkan joogo waxa kale oo saaran inuu dee adduunyadiisana u shaqaysto ayaa iyaduna waajib lagu leeyahay wabtaqi fii ma aataaka allahu daara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya wa axsin kamaa axsana allahu ilayk ninkii qaaruun la odhanayee dhaqaalihii iyo nicmadii ilaahay uu siiyey ku kibray ayaa waxa waaninaya niman culimo ah oo reer banu israa'iila kolkaasaa rabbi casa wajal wuxuu ka warramay nimankaa culimmada ah sida wanaagsanee fahamkooda ay ugu waaninayaan ninkaa waxay leeyihiin waxa ilaahay uu ku siiyee nicmo adduunyo ah aakhiro ku raadso dheefta aad ku leedahay adduunyadan iyo shaqadaadana ha ilaawin siduu ilaahay kuugu samafalayna adiguna u samafal cibaadada ku samafal khalqigana u samafal naftaadana u samafal wa axsin kamaa axsana allahu ilayk waa qaaciidada qofku uu ku noolaanayo intuu ifkan jooga hordhac yar haddii aynu samayno intaynaan gudagelin iibka iyo waxyaabaha la xidhiidha sheekhuu ka warramayo islaamku qiimo weyn buu siiyey alkasbu waalixtiraaf inuu qofku shaqaysto waxna uu soo saaro si ay uu dadku uga maarmaan su-aasha iyo xataa cid kaloo shisheeya inay u baahdaan alla wuxuu suuratu tabaari ku yidhi huwa aladii jacala lakum alarda daluula famshuu fii manaakibiha wa kuluu min risqi alla dhulkii waxa uu ku shabahay inuu yahay daabad aynu fuushanayno ku dul noolnahay kuna dul shaqaysanayno oo markaa amid masaalixdeen iyo danaheen aynu ku fushanayno dusheeda dhulkii wuxuu ilaahay idinka dhigay mid layliyan sida daabadda u layliyantahay ayuu isna u layliyanya dhulku famshuu fii manaakibiha garbaheeda socda garbaha dhulkaa la soconaya sida daabadda aada ugu soconayso arsaaqada ilaahayna kala soo baxa lianna asamaa laa tumtiru dahaban walaa fida cumar buu ahaa mise abubakar kii dhiirinaya ummadee lahaa gidaaradaha fadhiisanina cirku dahab iyo lacag soo daadin maaye roob lacaga ama dahabi di'i maaye shaqo taga buu lahaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam ummadda wuxuu u diiday inay isku dul noolaadaan uunoo qofku uu gacan cid kale uun wax ka eego uu noqdo sidii sanamka ilaahay uu kaga warramay fa huwa kallun calaa mawlaahu aynamaa yuwajihu laa ya'ti bikhayr sanamkaa markuu ilaahay ka warramayo liita ayaa wuxuu ihi ka isaga markaa gacalka u ahee caabudayuunbaabuu culays ku yahayba dhan kasta oo loo jeediye khayr kama keenayo marka nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi laa taxilu sadaqatu likhaniin walaa lidii miratin sawiy sakadiiba u diiday xataa qofkii shaqaysan karayay ama awowla ama awood lahaa waxaa kaluu eedeeyey oo uu markaa inuu inkaar leeyahay sheegay aakhirana la fadeexadaynaya insaanka isagoo awood lahoo shaqo helaya iska caajisay gidaarada iska fadhiista kolkaasuu yihi aladii yas'al min kayri xaaja ka mahali aladii yaltaqitu ljamr qofka isagoo aan baahi haynin kordhisanaya ee shaxaa taga waxa uu ka dhigan yahay ku dhimbiila uruursanaya waa qof yaltaqid jamran marka uu shilin qaado lacag kala qaato wuxuu ka dhigan yahay isaga oo xabad naarahun xantoobsaday malada iminka lagudhaa ka waran dhimbiilaha halkaa daadsan guro waar ma guran karaya da biyo aan ku shubo aan ku qawoojiyo ma lahayaa bad odhan leh halkaasuuba ka taaganyay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu markaa islaamku sugay ana fi lcalami fi lcamali karaama inuu qofku karaamo iyo sharaf ku leeyahay shaqaysiga uu shaqaysanayo u wax soo saarayo sidaa daraaddeed ba ambiyada dee ay ahaayeen kuwa shaqaysta oo maalintiina ahaa kuwa wax soo saara malay jihaadaan oo qaniimada wax kula soo baxaan cadowga ay xoolaha ay kala hadhayaan xoolaha shaarubaha libaaxa saaran bay ka soo qaadanayeen marna gacantooday ku shaqaysanayeen taasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku ammaanayay nebi daawud qur-aankuna saasuu ku ammaanay kaana yakul min kasbi yadi gacantiisu waxay soo saartaa buu cuni jiray cibaadadiisa habeenkiina way badnayd geesinimadu cadowga u leeyahayna way badnayd buu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam wa kaana laa yafiru idaa laaqa cadowga hadduu la kulmo ma carari jirin dabeetana asxaabtiisa isagoo nebigu la hadlaya ummadda kalena waa la mida waxau ihi laan yaakuda axadukum xabla fayaatiya bixusmati xatab calaa dahrihi fayabiicaha qofku inuu qaato xadhig iyo faash oo dabeetana buuraha iyo kaynta uu galo oo uu soo xaabeeyo oo xaabo uu degta kusoo qaado ama dhabarka suuqa uu soo dhigo xansaskaasoo uu dadka ka iibiyo waa shaqooyinka loo arkay inay yihiin shaqooyinka hoos hooseeya taa inuu qabto buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam mid idinka idinka mido raggiinaa culimadaha sharafta sheeganaya taasaa waxay idinka fiicantahy inuu qofku cid wax weydiisto weliba kaa uu wax weydiistay ama ha siiya ama ha u diiday labadaasaad u bantaallaa qofkaagii wax weydiistay ee soo faytay ee usoo cumaamatay su-aasha ama waaba lagu sin ama waaba lagu diiday khatarta ay su-aashu leedahay si gaara waxa weliba dee nusuus fara badan haddii aada akhrido ay u sii dhiirisay dariiqada dariiqooyinka lagu shaqaysto kuweelaha ugu wanaagsan mid ka mida oo ah tijaarada iyo bayca waana ka uu baabkani u guntan yahay ee uu ka warramayo iyadoo ay habboon tahay qofku marka uu iib iyo tijaarad gelayo noocuu doonaba ha u shaqeeyo shaqadiisu ama tu weyn ha ahaato oo tijaarad weyn ha ahaato ama tijaarad yar ha ahaato mid walba qofka wax iibiye ee ganacsadaha ah islaantaa tamaandhada iibinaysa iyo kaa dabakaayadahaya iyo ka alaabta waalide ee markaa soo dejiya intuba waa taajir baa la idhaaf carabiga ama waa qof ganacsado ahoo wax iibinaya baacamshtari wey labaduba qofkan inuu aqoontan fiqiga yeesho oo wax badan uu ka ogaado waxa wax kaga ansaxayaan iyo waxa wax kaga xumaanayaan hadduu akhriyi karayana uu akhriyo haddii kalena cajaladaha uu dhagaysto cilmigana culimada uu weydiiyo waa daruuri leannahu wixiisi inay ansaxaan baa ku xidhan wixiisoo ansaxana cibaadadiisi iyo ducadiisibaa ku xidhan haddii kale booshaaqba arrinkiisuu noqonaya iyadoo aynu ogsoonnahay innaguna dee warshadana ma jiraan kambaniyana ma jiraan beerana ma jiraan iyo macdan kaloo lasoo guro shaqadeennu waxay u badan tahay uun labada meelooda u badana loo shaqo tagaa waa tijaarada iyo siyaasad labadaasunbay u badanta in tijaaraday ilaa ka weyn ilaa ka u yar la galay oo intii ay u baahnayd in ka badan baa gashay in kalena siyaasadda iyo ragga ku jira kuwa sii daba yaalla iyo kuwa sii daba yaalla iyo dee waad noogu jirtaa booske noo dhiibiyo hebel maxaad ka soo qaaday labadaa meelood baa lagu batay marka bal taa kale mahaynee tan tijaaradda baa iminka aynu runtii siday ku ansaxaysa islaamku uu dhiga aynu ka warramayno qur-aanka haddii aada akhrido aad buu u dhiiriyey ama uga warramay tijaaradda iyo in wax lagu soo saaro aayadahan aynu akhriyaynaa ka mida soo socda ilaahay baa wuxu uhi waaakharuuna yadribuuna fi lardi yabtaquuna min fadli illaah asxaabta cibaadada habeenkii waxyaabaha looga fudeeyey waxaa ka mida qayb baa shaqaysanaya maalintii oo dhan oo guclaynaya ama socdaalba safar ugu jira marka si aanay cibaadadii ugu cuslaan baa salaatuleylkii laga fudeeyey quraysh markuu ilaahay u mano sheegtay wuxuu dhaha walam numakin lahum xaraman aamin an yujbaha ilayhi hamaraatu kulli shay macnaha waa meel tijaarad wanaagsan ay ka socoto ayaa la dejiyey liilaafi qurayshin iilaafihim rixlata ashitaa'i wasayf wa min aayaatihi aljawaari fi lbaxri kaalaclaam waa doonyihii baa ilaahay u aayad ka dhigay iyagoo iyo maraakiibtii iyagoo shiraaqan oo gaashaaman oo badda dhex gooshaya laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum marka sidaa xajka u gashaan ama camaladiisaga ku jirtaan dembi idinkama haysta inaad iska shaqaystaan adigoo cibaadadii xajka wata sidoo kale waad shaqaysan kartaa biilkiina waad la soo bixi kartaa faidaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi wabtaquu min fadli illaah salaadiina markaad fooda ka qaado tusbaxun gowda ha ka guran ama aan la soo lignaanin masaajidkae shaqo teg baa lagu leeyahy oo dhaqaajiyo la soo bax rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaah waxaa ilaahay u ammaanay ragga ku cibaadaysanaya masaajidada inay rag shaqaysanaya waa ilaa lix toddoba aayadood meelahaas aynu akhrino intuba mawduuca tijaarada aynu geli doono iyo iibkaa ka warramaya axaadiidta nabiga calayhi salaatu wasalaam haddaynu u baydhno waxa uu nabigu leeyahy attaajiru alamiin assaduuq maca ashuhadaai yowma alqiyaama wa fii riwaayatin maca annabiyiina waasidiiqiina washuhadaa qofka ganacsadaha ah ee shaqaysanaya wax soo saaraya ee ka run sheegayaan beenaalaha ahayn beenta isku labarogaya aan ahayn kaasi waxa uu helinayaaba kuwa ilaahay u nicmeeyey leanna ummaddiina waxbuu soo kordhiyey waxna wuu hagaajiyey tusaale wanaagsanna wuu noqday xalaalna wuu keenay marka ambiyada iyo shuhaadada iyo kuwaasuu la jiraa waa fadli weyn runtii waa mid u gaara arrintan islaamka laakiin nimanka rijaal alkaniisa ama kaniisada iyo raggeedu dee mowqifka ay ka taagnaayeen tijaaradda waxau ahaa inay tahay maal shaydaan maal shaydaan iyo adduunya in halkaa la iska dhigo dabeetana la galo buuraha iyo qalwooyinka iyo godadka dacwooyinka in la galo geeridii halkaa lagu sugo taasina waata ay daraaddeed u tuureen nimankii yurub iyo galbeedku kaniisadda iyo raggii ku jiray iyo diintoodiiba markii ay wakhtigii de axsaabulcumaal axsaabta shaqaaluhu ay soo baxeen sababta diintii ay u tuureen wadaadkii taasaahi waxay leeyihiin horumarkii iyo warshadihii iyo tartankii caalamka intiiba way naga reebtay ciddii xaggeeda u dhaqaaqdana waa kuwii xukumay dabeedna waxay idhaaheen halkaan iskaga xidhno innaguna aan shaqo tagno tiina waxay keentay inay diin la-aanba ku dhacaanba oo wax diin la idhahdaba aanay haynba islaamku uu yimi iyadoo carabtu siyaabo badan ay wax u kala iibsato oo iibkoodu kala duduwan yahay iibkaa wixii miyir qabe hagaagsanna islaamku wuu sugay wixii xunna waa diiday waxyaabaha xun ee la diiday iibkaa waxay isugu ururayaan dhowr arrimood ima tacaawun cala almacsiya aw algharar aw alistiqlaal aw dulmu liaxad almutacaaqidayn arrimahaasaa ku jira iibabka islaamku uu xaaraantinimeeyey xikmadaha loo xaaraantinimeeyey kuwaasaa ka mid waa macsiyo dadka qaarkood ay isu kaashanayaan ama qof baa lagu dagayaa oo labada qof mid baa la sabaaxadaynayaa ama waxa uu keenayaa in midkood la dulmiyo waxa waxaa ku jiri kara aljahaala iyadoon la garanaynin waxan waxaa ku jiri kara khusuuma inuu yahay wax muran keeni kara inahaasoo dhan waa xikmadaha loo diiday iibka iib la xaaraantinimeyo shareecadu diiday haddaad aragto arrimahaasaa ku jira macsiyaa ku jirta dulmi labada daraf midkood la dulmiyayaa ku jira waxaa ku jira in muran iyo jaafaa jirqadha uu ka imanayo la isku qabsanayo arrintu aanay caddayn inahaasaa loo xaaraantinimeeyey masale islaamku waxyaabuu diidee waxaa ka mid a ila kitaabku iska soo koobsadee in la iibiyo maa fii sulbi lfaxli qoodha iyo waxaa ka iman doona arawrka igu dab ama dibiga ama wanka ayaan doonaya inaan kaa iibsado ma aha maalsiintii iyo isticaraysigii maaha qodha la ysugu dari jiray ee waxa weye intaasoo lacaga baan ku siinayaae awrka iga kire geelahayaabahiye dee maxaa laga garanaya xalla wax laga garanaya meesha ah ma jiro waa mid waxa uu islaamku diiday maa fii batni naaqa aw baycu xabalati alxabala waxa la ydhaha urjiifka soomaaliduna berigii hore iska busaarsaneen waxbay ku kala iibsan jireen arrintaasoo sumal baan doonaya ama ahmina inaad jiiraalka siiso si aan raashin u siisto adigana midkiiba toban uurjiifaan kaaga iibsaday toban dhalan doona guga waxaa jiraba maaha ama uurkay ku jiraan waxaa la diiday in la iibiyo adayru filhawaa shimbirahan duulaya in la iibiyo hawada dee see loo soo qabanaya aw isamaku filmaa kalluunka biyaha ku jira iminka malaha dee jawigu waxbaabu iska yaro bedelee oo waaba la tirsadaaba intoo la imaajgareeyo khaam raam lagu iibiyo ayaa dabeetana maraakiibta shabagala loo diraya laakiin berigaa fuqahadu ay ka warramayaan waxa weeye maraan la kari karin islaamku isagoo xaqdhowraya tijaaradan wanaagsan waxa uu diidaa atalaacubu bilascaar in sicirka lagu ciyaaro xorriyadda suuqa uu leeyahayna la hor joogsadoo la xadido ama tijaarta ha hor joogsadeen ama guddi loo diro ama maamul mid intaba waa laga diiday dhibka ay leedahayna dee waa la arkay rasuulkana sala allahu calayhi wasalam mar layidhi bal alaabta sicir u jar wax badan baa isweyweydaaranaye waa kii lahaa ina allaha huwa almusacir alqaabid albaasit alrasaaq wainii la arjuu an alqa allaha walaysa liaxadin walaysa axadun yutaalibunii bimadlamatin fii damin walacmaal markaa nebigu wuxuu kaga jawaabay calayhi salaatu wasalaam markii layidhi bal xorriyadda suuqa faragelaya wax noo xadid wuxuu ihi maya ilaahay baa sicirka jaraya oo kolba alaabta oo badata iyo iyadoo yaraata iyo iyadoo la jecel yahay ee waxaasay ku xidhan ilaahay baa kor u kiciyo hoos u dhigo wax arsaaqaya aniguna waxaan doonayaa inaan idinka dhex baxo oo aan adduunyadan ka tago iyadoo qofna aanu ii sheeganaynin naf iyo maal oo cidii soo marmarsoonaysa aanay jirin sidaa daraaddeed baa islaamku ixtikaarka waxa la yidhaahda uu diiday oo nebigu nacdalay calayhi salaatu wasalaam ila waa nooc xorriyadii oo dadka laga qaadaya wixii loo baahnaa oo qofu iska qufushay man ixtakara طacaama arbaciina laylata faqad baria allahu minhu qofka iska xidha raashinkii loo baahnaa iska xidha afartan cisho ilaahay baa ka beri noqday dee naaru buu ku xaraynayaa kolkaana laa yaxtakiru ilaa khaati ayuu ahaa xadiidkii saxiixaana qof gefsan ayuunbaa ixtikaarka sameeya ummadda wixii ay u baahan yihiin ka hakista ina fircawna wahaamaana wajunuudahuma kaanuu khaai'iin manaa khau inaanu yarayn daayadaas tilmaamaysa wuxuu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam qofkan muxtakirka ah ee dadku wixii ay u baahnaayeen aan ka iibinayna fulanayaa aad buu u liitaa bi'sa alcabdu lmuxtakir hadduu maqlo waxbaa jabay wuu madoobaanayaa hadduu maqlo waxbaa qaaligaroobayna wuu farxayaa macnaa dareenkiisu dareenka ummadda inuu ka duwanaado maaha qofkan waxa islaamku uu diiday sidoo kale altadakhul fii xoriyati suuq waa ka nabigule calayhi salaatu wasalaam laa yabix xaadirun libaadin dacu nnaasa yarsuqu allahu bacdahum min bacd dadkiinan magaalada sii jooga ee kuwa reer miyiga ah wuxuu iibinayo iska daaya buu nebigu dadka ilaahay ha kala arsaaqee oo haddii aan haddii la waayo mid ulduufaba yaa shaahaynaya dadkan baadiyaha ka soo galaya iyo qofkan aan suuqa ka warhaynin ee alaabta jabnaanta ah laga iibsanayaa dee waa ka laga sii faa'iidayo haddii mid waliba wax og yahay mid waliba wax ka qarsoon aanu jirin wax la kala camacaashayaa ma jiro khidaaca iyo khiyaamada tijaarada dhexdeeda la samaynayo ayuu diiday rasuulku sal allahu calayhi wasalam markaasaa wuxuu diiday waxaa la ydhaha annaj isku eriga qofkii oo aan waxba iibsanayn oo dadkii alaabta ku eriya qof baa wax baayacaya markaasuu isagu imanayaa wuxuu leeyay anigu intaasaan kaa siista waan kordhiyey waan kordhiyey waxna ma iibsanayo keliyahu wuxuu uga jeedaa inuu qofkan alaabta ku qaaleeyo waxaana iska macruufa inuu inaanu isagiina waxba ka iibsanayn kii ka iibsan lahaana uu ka eryayo dabeetana waa la isla cadilmaya waxa uu diiday can talaqi silac qabla alwusuuli ila suuq alaabta maal gobolada laga keenaya ama debadda laga keenaya ama baadiyaha laga keenaya inaan laga hortegin alaabta ha ka hortegina suuqa ha timaada buu lahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo halkaa ha lagu helo tijaaradan wanaagsan ee fiican ee xalaasha iyadoo la ilaalinayo waxaa la diiday waxa qishka la ydhaha qishka shayga wixii lagaaga iibsanayay waxaan ahayn inaad ka dhigto oo isagoo tiradiisa iyo tayadiisa wax la moodayo inaad adigu wax ka khiyaamayso oo wax liita ama aan tayo badan lahayn wixii tayada lahaa aada u iibinayso subag baad saliid u iibinaysaa shaygii orijinaalka ahaabaad mid kale oo foojariya dadkii uga iibinaysaa manaa orijinaal baa la moodaya fojarina weeye wux markaa dadka ha u qarin man qashanaa falaysa mina buu nabigu leey qofka annaga ummadda iyadu waa isku mida kish nagu sameeya rag iyo dumar mid kasta ahaadee naga mid ma aha islaamkii wuu ka baxa waxaa la diiday kahratu lxalif waxaa la yidhaahdo dhaarta badan inuu qofku wallaha ku rafto isagoo taajiraho waxiibinaya war waxaygu waa waxaa runtaba u sheeg kana waa kii asalkaa kana waa kii sinaaciga waxaan leeyaha ahaa soo raaca ama tijaariga waxaanuu nabigu uri calayhi salaatu wasalaam alxalif munfiqatun lisilca mumxiqatun lilbaraka alaabta way kaa socotiin dhaartu dhaarta aad dhaaranaysa ad leeda wallahi intaa iguma joogo wallahi waa sidaa alaabta way socodsiin oo qofku wuu ku kalsoonaa laakiin barakadaa ka tabi buu nebigu yhi calayhi salaatu wasalaam waxa islaamku uu diiday waxaa la yidhaha tadfiifu lkeyl waa nooc qishkiyahu cumuuman waxyaabahaasoo dham waa iibka waxa baraka tiraya ama xaraamta ah marka lasoo ururiyo iibka islaamku u arkaya inuu saxda yahay maaha mid mutlaqahoo iska sii daysan laakiin waa mid arkaan leh shuruudana leh aadaabna leh naxariisna leh kaasaa la doonaya qofkii u xibin inuu ku iibiyo haddii kale wixiisi way kharibmayaan oo wuxuu noqonayaa isagoo shaqaysanaya wax xaraam wax xaraama mid ku jiruu noqonaya sidoo kale waxaa la diiday wax xaraama inaad iibsato wax alla wixii kaasoo horbaxa ha iibsanin laakiin nuhiya can shiraa'i lmanhuubi waalmasruuq wahada mushaarakatu linaahibi wasaariq ka wax soo xaday inaad waxba ka iibsan ka wax soo dhacay inaad waxba ka iibsan ka ribada ku shaqeeya inaad waxba ka iibsan ka khamriga iibiya inaad waxba ka iibsan halkan ay mobaylkii kaa qaadayaanoo birihii gaariga halkan kaa qaadaya halkan ay qoladhami u fadhidaa oo la yaqaanaa lagu leeyahy boolisku intay sii raadiyaan arkii halkanaa mobeelada iibsan jiree hebele kaasaa biraha gaariga laga fujista iibsade oo loo tegayaa la yaqaanaa la daynaya waxaasi maxay tahy waa inkaar iyo aafa weeye qofkuna sidiisaba daalinka ahy hadduu waayo wax uu wax ka iibiyo iska daynaya wixii xumaa cid ku saacida hadduu waayo oo xaaraantii ka iibsada wuu iska daynaya ilaa cunaqabatayn baa markaa ku imanaysa shayga xaaraantaa qofka mushaarakeeyaana isagana wixiisi xaaraan bay noqonayaan waxaad ogtahay inuu xaaraam yahay haddaad qofkii ka iibsato adiguna wuxuuna tahay waa kuwa fuqahadu yidhaahda alaydi almutaratibati calaa yadi alghaasibi fahiya haasida qaacidadaasay u sameeyeen qof kastoo wax soo xaday ama wax soo dhacay gacanta kasii ratibanta gacanta kasii farcani iyana gacantii horey lamidtahay bayda soomaalida si saxabay u fikireen markay yidhahaan hal xaaraan nin xalaala ma dhasho waa run weeye marka bal arrimaha la yska hubsado wuxuunay dadku la soo taagan yihiin kan xaaraanta wada ti aniga maxaa iga galay waa xaqaygii waa dhididkaygii ayuu ku leeyahay de waalidkaagii laakiin halkaad maraysa soo adiga kharibe aafeeyey waaya intaa haddii aynu muqadamo ahaan u dhaafno baabkan aynu gelayno iyo waxyaabaha aynu sheegayno qaarkood oo aanu sheekhu sheegin mudanna in la xuso si aynu u feejignaano ilan ducadeennii baa ku xidhan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii tilmaamay qofka xaaraan cunka inaan ducadiisa la aqbalayn kitaabulbuyuuci wakayriha waa kitaabka iibka iyo tijaaradda iyo waxyaabo kale oo soo raacaya oo waxaad arki doontaa wax badan oo aan iibkaba ahayn laakiin baabkan uun dabagelaya sida rahantii iyo wixii kale la odhan jiray salamkii iyo amaahdii iyo wada shaqaysiga wixii la odhan jiray muqaaradada ama mudaarabadii iyo kiradii iyo jucaaladii iyo waqafkii iyo hibadii iyo cuquud fara badan oo mid waliba u baahan yahay inaad ogaato ayaan ku sheegaya awalan wuxuu soo horraysiinayaa iibka iyo qaybihiisa mid ansaxay iyo mid aan ansixin shuruudda shayga la kala iibsanayo maxay ribadu geli kartaa maxaa qofku uu khiyaar yeelan karaa goormuu qofku khiyaar yeelan karaa markuu majaalkan iibka ku dhex jiro albuyuucu halaaatu ashyaa iibku waa saddex shay baycu caynin mushaahada in la kala iibsado cayn la arkayo shay la arkayo indhaha lagu hayo in la kala iibsado fa jaa-izun kaasi wuu bannaayin wa baycu shayin mawsuufin ka labaadna waa shay la kala iibsaday mawsuufin lagu sifeeyey fi dimati qofka qoortiisa qoorta macnaha waxay ka dhigan tahay qofkan ayaa lagula shuruutamay un wey fa jaa-izun kaasina wuu bannaayin idaa wujidat marka la helo asifatu sifadiiyo shuruuddii la dhigtay marka la helo calaa maa wusifa bihi habkii loo tilmaamay kolka la helo ka saddexaadna waxa weeye wa baycu caynin haa'iba cayn maqan in la kala iibsanayo lam tushaahado aan la arag falaa yajuusu iibkaasi ma bannaana iibkii saddexdaasi u kala qaaday labada hore way bannaayiin oo waxbaa lagu kala iibsan karaa labada dariiqe hore dariiqadan dambena maya buu kuuhi waxba laguma kala iibsan karo baycu lacyaan wa baycu salam labadaasaa bannaa baycu caynin mushahaadatin fa jaa-is shay muuqdo oo la kala iibsanayo wax bannaan weeye hadduu maal gaadhi yahay hadduu guri yahay hadduu bagaash yahay wixii waa wax horteennaa yaalla kii iibinaya baa dul taagan wuxuu leeyahy war waxaan waxaasaan iibinaya marka qofkii wuxuu xor u yahay inuu dee tafaqudo arrin uu iska baarbaaro wixii iska eego inuu ku qanco ou iska eego wey oo aan waxba loo qarinin kow markuu sidaa u arkuu ku qanco sicirkana laga heshiiyo dee waa sidaynu aragnay naqaanee waa la kala qaadanaya wixii waa la kala tegaya kaasi waa caynu baycul acyaan ayaa la yidhahdaa musalax fiqiga aad ku qaadanaysaa waa kaa waa caymaha waxa la taaban karaya muuqda ka labaadna waxa weeyaan baycu mawsuuf ama baycu salam ama baycu listisnaac inahaba waa la idhaah waa shay imika aan joogin sideedaba waxaa jira afar daraf shaygii la kala iibsanayo lacagtii loo kala iibsanayo labadii qofa kala iibsanaya waa afartaa meesha waaya mar waxaa dhacda afartuba inay joogaan sida baycaa hore oo kale lacagtii waa tan alaabtiina waa tan labadii kala iibsanayna way taagayin marna waxaa dhici karaa inay lacagtu maqan tahayoo alaabtu la kala iibsanayo war kitaabkan iga iibiyo intaa iga sii lacagtana igu lahaw waaye qaado la kaalay lacagta soo wardan maa markaana waxa weeye samantii iyo lacagtii baa meesha ka maqan shaygii baa la amaaday sidaa cagsigeed marna waxaa suuragala in lacagtii la kala qaato shaygii la baadi doono oo la yidhaahdo maxay lacagtan sii qaado aniga waxaad ii keenaysaa shay caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaas anigu gaari baan kaa doonaya lacagtii sii qaado kuu qadimay laakiin gaarigu waa inuu t sidaa iyo sidaa iyo sidaa yahay raashin baan kaa doonaya raashinku waa inuu nooca iyo nooca iyo noocaa yahay marka labadii maxaa la hayaa lacagtii baa la hayaa waxaana maqan wixii la kala iibsanayay waa tii horeaba sidkeedii ama cagsigeedii wey taasina way bannaantay waxaan bannaanay dhugdhug iyo saalaxwaatayn iyadu ma jirto oo kani lacagtii ma hayo kan kalena alaabtii ma hayo aan kala iibsano hadda lacagtaad la kaalay anna alaabtaan la kaalay doona gaari noocaasaan keeni waayo anna kaash dollaraan keeniyo intaas dee waayo misaynu kala siisanaa kani lacagtii ma hayo kana gaarigii ma hayo waa huhaa taas markaa labadii midna ma jiro taas iyadu ma ansaxayso waaya marka kan uu ku yihi baycu shayin mawsuufin fi dima waa shay la sifeeyey oo qofkan lagu leeyay dumadiisa adiga dumadaada waxaan ku leehay raashin caynkaas dumadaada waxaan ku leehay bagaash noocaas lacagtiisiina waa tan anigu intaasumaan kaa rabaa inaad ii keento bayca waxaa la yidhaha baycu salam waxbaa la sii qadimay waa kuu nebigu tegay calayhi salaatu wasalaam madiina markaasuu arkay iyagoo reer madiina nimanka had iyo jeer tujaarta ah ee ka keena meesha shaam laydhaa iyo waqooyiga dhulka beeralayda ah waa dimashqiyo xagga ayay ka keeni jireen saliid iyo raashin marka reer madiinana lacagtay usii dhiiban jireen markaasay odhan jireen anigana intaa i keen ana intaa i keenay lacagtay qoladani sii qaadi jireen kolkaasuu qaacido u sameeyey waxau uhi man aslafa fii shayin falyuslif fii kaylin macluumin wa waslin macluumin ilaa ajalin macluumin qofka lacag sii qadimanayo shayga aad lacagta kusii bixinaysa ha ahaado miisaankiisu miduu cayiman galaankiisu miduu cayiman yahay waqtiga la keeni doonaana miduu cayiman yahay baabku adigu wuu inoo dambeeyaa baabka salam oo xagga dambe ku jiraayo dariska damben insha allahu ku qaadan laakiin tilmaantu waa taa musalaxa cusub iminka fuqahada casrigu ay u bixiyeenna waxa weeye maa yusama bilistisnaac caqdu listisnaac ama baycu listisnaac waxa weeye alaab noocaa iyo noocaasa baan rabaa inaad ii samayso kii masnacaba warshadu u imanaya wuxuu leeyahy alaab noocaasa baan doonaya inaad ii samayso tilmaantaale oo tilmaantaale oo tilmaantaale wixii kondhishana ama shuruudaha wax isku khilaafi karaan oo dhan ee lacagta yarayn kara ile mar kastoo shuruuduhu sii bataan waa laga yaabaa lacagtii inay qaalowdo mar kastoo shuruuduhu sii yaraadaanna lacagtii inay rakhiis noqotaa laga yaabaa mar kastoo shayga wanaagiisa sii shardido oo sii adkayso dee lacagtuna way qaali garoobaysa marka baycaasina waxa uu ku yidhi waa mawsuuf waa shay la sifeeyey qaalin baad matel ka iibsanaysa waxaad leeda qaalintan doonaya anigu waxa weeye mid afar jira oo midabkeedu noocaa yahay oo awdhaliyadeedu ay sidaa tahay oo xilibkeedu noocaa yahay rimana ma aan rimanayn tilmaan dee ha dhowto markuu soo joojiyo waa tii la odhan kara ama ma aha la odhan karo ayaa la doonaya bilaa murana waa inaan meeshii muran imanin oon dadku isqabsan waaya kaasina fajaa-izun buu kuri uu bannaayay idaa wujidat isifatu calaa maa wasifat tilmaantii sidii loo dhigay marka la helo ilaa waa la kala qortoo nootaa ayaa jirta haddii marka shaygii halkan lasoo joojiyo tilmaamihii wax ka dhimayn iibku mu ansixin ilaa muslimiintu shuruuddooda ku socdaanay soomaaliduna kuwa shuruuday aabbaha ka weyn bayda waa wax jiro wey macnaha waa in tixgelinta ay leedahay unbay shardiyayaan marka kii aynu kala qorannay iyo wixii adii keentay marka la ysu eego haddii wax dhinmaan adiga weeye xaggaaga waa kuwii bannaanaa kii aan bannaanayn iibkii aan la ogolayn aan sheegno wa baycu caynin haa'ibatin lam tushaahad waa cayn maqan oo aan la arag waaya qaalinta yar waxaad leedahay ninbaad doonaysaa inaad ka iibiso qaalintii ina heblaaye aanu aragee hawdka joogtay waa qaalintii ina heblaay waa qaalin gaar ah maaha kii iibkaa hore maaha laakiin shay gaaraad ka iibinaysa waxaa meesha taalla shaygii hal arko war waxaan kaa iibinaya kitaab noocaas miis baan kaa iibinaya gurigayga yaallaa dee miisku waa sidee ama iibka ka dhig kii la sifaynayay ama miiska soo tus labadaa wuxu dhexeeya weeye kani waa shaygii oo markaa gaara gaara wey kaana waa la diiday isaga waaya shuruudihii iibkaynu haddaba u gelaynaa iibka shuruudihiisa wayasixu baycu kulli daahir waxa ansaxaya wax kastoo daahira in la kala iibsado muntafacin bihi oo la dheefsan karayo faa'iida leh mamluukin oo gacanta lagu hayo walaa yasixu ma ansaxayo baycu cayni najisa wax nijaasa in la iibiyaa ma ansaxayso walaa maa laa manfacata fiihi waxaan dheefi ku jirinna lama kala iibsan karo saasuu ixtiraaskii ka dhigay islaamku wuxuu shardi ka dhigayaa waxa la kala iibsanayaa inuu yahay wax daahira daahir saa daraaddeed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu xaaraantinimeeyey wax kastoo nijaasa ina allaha xarama ina allaha warasuulahu xarama bayca alkhamri waalmayta waalkhinsiir waalasnaam saasuu ogeysiis nebigu ku siiyey calayhi salaatu wasalaam ummadda sanadkii uuma ka xoreeyey islaamkuna uu noqday mid awood badan oo muuqda awal wardada ogaada sanamkii iyo khamrigii iyo baktigii iyo doofaarkii iyo wixii xaaraantii wixii nijaasta ahaa oo dhan ogaada lama kala iibsanayo iibkiisu xalaal maaha marka asxaabtu waxay weydiiyeen balka waxaad ka warantaa baktiga xaydhiisa ma cunee intoonu soo fagnoonu soo gurno xaydha baktiga ayaanu dhalaalinaayo dooyaha lagu subkaa si aanu u qabsanin aanay biyuhu u qabsanin kolkaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xaraam weeye isaguna waa xaaraan tusaale usoo qaato wuxuu ihi allaha nacdala kuwii yuhuuddee markii ilaahay uu ka xaaraantinimeeyey xaydha iyo subagii waxyaabaha ayay dhalaaliyeen oo markaasay iibiyeen oo lacagtiibay masruufsadeen kolkaasay idhahan waxaa annagana laga xaaraantinimeeyey subagiiyo xaydha cunisteedu ahaaye kaash iyo noor maaha waxa naloo diiday marka baktiga ma cunee fuudkiisaan cabbaa ayay kaga dhigeen nimankaas sidaa idinku hayeelina buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kale wuxuu ahaa ina allaha idaa xarama shay-an xarama amana markuu ilaahay shay xaaraan ka dhiga lacagtiisuna oo xaaraan waaya waa inuu daahir yahay waxaa la kala iibsanaya wuxuu hadduu nijaas yahay lama kala iibsado muntafacin bihi waa inuu yahay wax lagu intifaaci karayo haddii aanu wax lagu intifaacayo ahayn dee isaguna wax macnaa malaha oo lama kala iibsanayo waxyaaba badan oo aan intifaacba lahayn ayaa jira oo qofka aan faa'iido usoo kordhinayn mathal dawo ma aha cunno ma aha ma aha wax dee waxba soo kordhinayaba nebi muuse reer banu israa'iil buu la hadla wuxu uhi atastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr iyadoo kii khayrkaa ilaahay idin siiye maxaa ka liitay waxaan liita maxaa idinku warwareejiyey buui intaad leedihiin ilaahay dhulka ha nooga soo saara waxaa yar iyo waxaa yar maxaa ilaahay ugu diidaysaa wixii khayr kalaa marka waxyaabaha mathal aan dhib mooye dheef lahayn dee waxaa ka mid a waxaan balwadda waxaan dadku ay ku ibtilaysan yihiin ee balwadda aynu naqaano ee dakhliga faraha badani uu galay kaa laftiisu hal huwa muntafac am laa waa wax lagu culimmadu maala waxay tusaale usoo qaadanayaan ciiddaasoo kale oo dee qofkii laga iibiyo isagoo cunno doonaya isagoo laga iibiyo aalaatu lahwigii wixii kamankiiyo bahalkii la garaacayo malaa fan baaba loo yaqaanaa kaash burburon baaba lagu helaabe waxaasay tusaale usoo qaadan jireen laakiin balwadiina waa la mid wixii dadku ay ku ibtilaysnaayeen wax nafciya ma leh idan kol haddaanu ummadda dhib mooye dheefu lahayn iibkiisii ma bannaanaanayo min xayu annahu hayru muntafac isagoo aan nafci ahayn marka laga eego intaan horta wax kaleba la gaarin xaaraantinimadiisi waxaa intaan loo gudbin wuxuu sheekhu ku leeyahy waa madhabtii shaaficige wixii aan ummadda nafci u lahayn iibkiisu ma ansaxaya buu ku leey hadduu nafci u leeyahay oo dadka uu wuxu soo kordhinaya caafimaadkooda iyo tarantooda iyo waxa waa gaar haddii kale maya shuruudaha waxaa ku jira mamnuuc waa inaya wuxuu wax aad gacanta ku hayso horeyn usoo xusnay haddaanad gacanta ku haynin neefkaygii maqnaa baan kaa iibin doonaa gaadhigaygii lala baxsaday baan kaa iibiyey shimbirtaa hawada ku maqan kalluunkaa badda ku jira wixii gacantaba kuma haysa marka lama iibinayo isagaaba kuu sheego wuxuu ku yidhi wixii markaa cayntii nijaas tahay lama iibinayo walaa maa laa manfacata fiihi iyo waxaan dheefi ku jirin kuwaas ayaa ka baxay meesha baabkaa intaasaynu kaga gudubnay oo laba arrimood unbaad ka sahay qaadatay iibku inuu qaybsamo oo saddexdaa qaybood uu noqdo laba ansixiyo midaan ansixi iyo shuruudaha uu leeya waxa la kala iibsaday intaasaad ka qaadato baabkanina wuxuu ka hadlayaa ribada ribaduna laba qaybood bay gashaa midi amaah bay gashaa xagga dambe baabka amaahda baabulqard baabka amaahda ayuu ku sheegi doonaa aw baabudayn ribada midina waata halkan uu ku sheegay labadaa qaybood taasi way noo dhamaysaa laakiin tan imika halkanaan uka xus wariba baasha ribada la yidhaahdaa fi dahabi walfidati walmadcuumaat saddexdaasay gashaayo riba ka soo rowdaa dahabkii lacagtii iyo raashimadii la cunayay intaas oo shuruudda islaamku u dhigay aan la marinin taasay ribada ku timaadaa isagaa kuusii iftiimiye wuxuu kuhi walaa yajuusu ma banaana baycu dahabi bidahab dahabkii in dahab lagu iibiyaa ma banaana walalfida lacagna in lacag lagu iibiyaa ma banaana macnaha kadalika saas oo kale markuu kuleeyahay lacag iyo lacag weeye kadalika kolkuu leeyahay shardigana loo xidhaya ilaa mutamaailan naqdan ilaa mutamaailan isagoo isleeg mooyaane naqdan oo la kala qaadanayo kaasha macnaha dahab iyo dahab layskuma iibin kara maaha lacag iyo lacag layskuma iibin kara maaha laakiin iyagoon shuruudan wadanin ku xidhan ayaan laysku iibin karayn hadday shuruudan wataanna waa laysku iibin karaa shuruudduna maxay tahay waxa weeye mutamaailan naqdan mutamaahilan waa inay isleegiin naqdanna waa in la kala guddoonto maalan dahab dahab buu ninkani sitaa qofkani dahab buu sitaa kan kale ayuu ula yimi dee waa inay isku garaamis yihiin oo inta garaamayihiin waa inay isleegtay miisaankooda waanu isleegiin kani lacag somalilan buu sitaa kana lacag somalilan waa inay isleegyihiin kani dollar buu sitaa kan dollar buu kan kala dhaafsanaya waa inay isleegyihiin laakiin haddii ay tahay waa kan isaguba soo waday wax kala duwan dee way kala bayri karaan waa kala bayri karaano naqdantuu kuu sheegayaana waa hoo oo isi eg meeshii muran baa laga cararaya inflationku kolkuu jiray waa inagii naqaanay dadku wax badan baa waxay isku haysteen dollarka iyo soomaaliga sarifkooda in badan muran ka dhici jiray labadii qof markii ay kala qaataan ayaa waxaa dhacaysa intay kala maqan yihiinba in wax cerkaa tagaan ama dhulkaa tagaan intuu leey waan soo qaadaya alaabtii lacagtii waan soo qaadaya kaashkaysiisiiba ama waxa dhacdaba in wax badani bay isbedelaanba dabeetana halkaa dagaalba ka dhacda dagaalkaa taaguma hayne dadka hala kala hagaajiya bilowgaba halkaasaa laga duulaya waaya mutamaailan waa ina isleegiin naqdan waa in la kala qaataa dahab iyo dahab haddii laysku iibinayo amaah ma leh lacag iyo lacag haddii laysku iibinayo amaah ma leh isla ekaantuna waa shardi xadiidkii saxiix ahaa ee nebigaa sidaa leh addahabu bidahab dahab dahab lagu iibinayo wasnan biwasnin milan waa inay isleegin bimilin waalfidatu bilfida wasnan biwasnin milan bimilin faman zaada aw istazaada fahuwa riba ka kordhiya ama ilaa ii kordhi waa riboole wey kaasi riboole markay isku mid noqdeen waa kuwa waaya walaa walaa baycu maa shayna lama iibin karo ibtaacahu qofku uu soo iibsaday xataa yaqbidahu jeeruu guddoontuu la wareego walaa bayculaxmi bilxayawaan hilibna in neefnoo lagu iibiyaa ma bannaana intaaba waa la diido nusuus baa kusoo aroortay walaa baycu mabtaacahu xataa yaqbida masaladaasi waxay sheegaysaa had iyo jeer marka aad shayga iibsato la wareeg soomaaliga guddoomashaa la ydhaha war wixii waad iga iibsatee iga guddoomo war wixii waad iga iibisee iguddoonsii ku wareejin la wareegid taas meesha waa inay timaadaa haddii kale iibku ma dhammaystirna haddii shay la kala iibsado lacagtiina la kala qaato ase aan lala kala wareegin xaalad gaara uu leeyahy haddii dacwadi ka timaado waa xaalad gaara ayuu yeelanayaa waa milki aan dhammaystirnayn milki nus a weeye nus weeye milkigaas milkigiisu wuxuu dhammaystirmayaa qofka markuu la wareego sidaa daraaddeed bay habboontay in la isku wareejiyo iyadoo lagu xisaabtamayo shay walba si gaaraa loo wareejiyaa wixii manquuraada ama ay suuragal tahay in la qaado de waa inuu qofku halkan ka qaataa meel kala dhigtaa haddii xataa aad bakhaar kaga iibsato qofka dariiqadaad ula wareegaysaa waxa way halkan ka qaado halkaa kale u wareeji waan aniga tobankan gadbado xaggaa igu wareeji tobankaasaan yeeshee ama isrardo ah bakhaar hebel ii dhig waa inuu kaasi jiraa wixii caqaaraad ah ama maguurtada waxaan la idhaahdo sida guryihii iyo beerihii iyo waxyaabihii warshadihii rakibnaa isaga waa in takhliya lagu sameeyo takhliya waa in qofkan loo faaruqiyaa kii iibiye markuu lacagtii qaato ama amaahiyabee dawaanu ka baxaa alaabtiisii ka gurtaa shaqaalihiisii ka dareeriyaa furihiis ka wareejiya ilaa hadduu kasoo jeedan waa musiibe isagoo iibiya hadduu haddana soo dhex fadhiyo dee lama idhaa wareejin dadkii isaga ugu jiray iyo wixii isaga wakiilka uga ah iyo alaabtii u taalay waxa waanu ka safeeya walaa laga bilaabay iminka furihiina waa kan meeshiina waa faadi haddii cidi kusii jirto oo qaar ama qaraabadiisa hayo waxay kusii jiraan maya weli wareejin maaha sababtan dabadala sii haysto marka cumuuman sidaasaa shay walba wareejin gaara ayuu u leeyahay walaa baycu mabtaacahu xataa yaqbida haddii aan taa la helin meelaha muranku ka bilaabma weyn u fiirsan reer magaalka tujaartaa garanaysee shaygii waa la kala iibsanayaa dabeetana qofkii lacagtiiba wuu qaatay lagamana guddoomanin alaabtii alaabtii unbaaba qaaliyoobaysa oo cirkaa tegaysa damacuunbaaba galayaba wuxuu leeya me sidan maaha mebel baan wada lahaynoo waana la tashanin hokaashkii ayuunbu odhanaya waxa weliya fiiha maaribu ukhraa waa la weheliyaa oo waxaaba laga yaabaaba inuu alaabtii ku laba kacleeyeyba kanna wuu xanaaqaya wuxuu leeya waan iga qaaday lacagta hadal ma jiro wixii waan leeyahay de halkaasaaba mana rabno meel khusuuma ay ka timaada iibabka la diida waxaa ka mid a wixii khusuumo keenaya muran allaxmu bilxayawaan baycu laxmi bilxayawaan isaguna waa saasoo kale oo dee bahalka hilibka la idhaahdo haddii neef noo lagu iibiyo dee hilibkii marka la shiilo hadduu yaraado ilaa falka la dhiman dadka lama tusee oo idhaahdo war neefkayga uma dhigme uu ka duwan yahay muran baa halkaana ka imanaya wuu isbedeli karaa muran baa ka imanaya maya waa laba raashinunbay baabkoodii galaya waa kow intii hore haddaba kuu soo raacay wuxuu ku yidhi wayajuusu waxaa bannaan baycu dahabi bilfida tii hore ee aynu diidnay tii ka soo horjeeda weeye wayajuusu waxaa bannaan baycu dahabi bilfida dahab iyo lacag in la isku iibiyo wax la ogol yahay weeye waa laba shay oo kala duwan ma og tahay mutafaadilan iyagoo kala badan baa la isku iibin karaa shardiga u yaalla muxuu yahay naqdan waa in la kala qaataa dahab iyo lacag laba jinsi oo kala duwan weeye marka la isku iibinayo waa la isku iibin karaa laakiin waxa shardiya haba kala badnaadeena in laakiin la kala qaato xadiidka rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam saasuu leeyahay faida ikhtalafat hadihi alasnaaf fabiicuu kayfa shi'tum idaa kaana yadan biyadin mar haddii labada shay ay iskhilaafsan yihiin labada lacag labada raashin kol hadday iskhilaafsan yihiin saa doontaan u iibiya laakiin kala guddoonta oo kaasha ahaadee oo waxba yaan la iskaga yeelan marka dahabkii haftada lagu bixinaya halkaa ku harhaya xadiidkaa saxiixiina dee waa haysta haftadayaa meel walba gashay digtaa lagu wada sidaa dabeetana islaantiina dee qaar bay soo qabqabanaysa dahabkeediiba u qabaqaybinaysa nintaasoo bilood baad kadib iska keeniyo maalinba si yaryar baad usoo uruurine iska sii qaaday intaan oo iskaga xaragood intaasoo dahaba waaya ma bannaan oo xadiidkii rasuulkana waa kaa caddeeyey calayhi salaatu wasalaam xalkuna wuxuu noqonayaa qofkani haddii wax buuranoo uu waxsiista aanu haysanin qofkan dahablaaha ha ku biirsado dee oo ha u dhiibto ama hagbad ha galo ha ku biiriyo ha ku biiriyo ha u dhiibo ha u dhiibo markay wixiisii dhammaystirmaan dahabkii ha ka qaato dabeetana kaashkii ha ku wareejiyo taas waa taa dariiqo kalaa jiri karta oo iyaduna xalkii ah koow sadkan ay doonayso ama intan labiskan inay islaantani dahablaha ka iibsato ha sii amaahiyo waxaan leehay cafwan ha sii ammaanaysiiyo irgisaa laydhaha iyo icaarayo ha sii ammaanaysiiyo dabeetana ammaanadaa ha iskaga haysato lacagtana ha ku uruursato maalinba in ha u keento ha u keento marka uu dhammaystirmo lacagtii dahabku iibku kolka ha dhaco marka qofkana lacag buu uruursanayay rahaan buu isaga sii haystay intaa hore lacagta rahamaad ba iska ahay dahabkana ammaan waxaa looga haystay irgisu iyo ammaana looga haystay laakiin iib ma dhicin ee caqadkaasi caqad ammaanu ahaa iyo icaaro iyo waxaasu ahaa iibkuna wuxuu dhacayaa wakhtiga lacagtu dhammaystiranta xuruushaa kale ayaa loo gudbayaa si aan xaaraantan loogu dhicin waaya dadkuna xaragadoodii aanay u waayin islaamuhu ha iska qaateen laakiin caqadka ha bedeleen oo caqad iibiyuu noqonin waa la ogolaya cuquuddaa kale ammaanaan kuugu haynaya ama icaara iyo ergisaysi hebel baana kaa damiina aniguna kolba wixii aad hesho bal halkan ku ururiyo hadhow markaad dhammaystirata lacagta baynu kala iibsan doonaa sida ha ahaato haddii ay lumaanna dee baab gaaruu leeyahay oo loo maro qofkani ma gaboodfal buu sameeyey mise ma samayn caqad gaar oo nidaam gaaray leedahay kolkaas aynu u tegi doono waayahay naqdan baa shardiya saa xadiidka saxiixi tilmaamay wakadalika sidaasoo kale waxaa ah almadcuumaatu waxyaabihii la cunayay laa yajuusu ma bannaana bayculjinsi minhaa jinsi ka mida in lagu iibiyo bimilihi mid la mida ilaa mutamaailan isagoo isla eg mooyaane naqdan kaash lama kala qaadanayo haddii raashin raashin lagu iibinayo buu ku idhi waxa shardiga kol hadday isku jinsi yihiin ha isleegaadeen hana la kala qaata markaa waa bariis iyo bariis arabakhiyo arabakhi garaw iyo garaw maxaa ku jira dee waxa ku jira waxay isu dhaafsanayaan bay qabaan marka ha isla egaadeen hana la kala qaato wayajuusu waxa bannaan baycul jinsi jinsi ka mida in la iibiyo minhaa ka mida raashinka bikayrihi mid kale in lagu iibiyo oo maalan bariis iyo laysku iibiyo garow mutafaadilan isagoo kala badan baa la iibin karaa naqdan laakiin markaa la kala qaatay mar walba iyadu kala qaadashadu waa shardi ee hadday isku mid yihiinna ha isleegaadeen hadday kala duwan yihiinna ha kala bateen iminka toban gadbadoodoo bariisa iyo labaatan garabaa matalan la isdhaafsanaya waa la kala badin karaa way kala qiimo badanayaan raashinka laakiin ayaan la isku yeelanin halala kala guuro uun walaa yajuusu ma bannaanadu ku ihi bayculgharar iibka had iyo jeer kerada keena isaguna ma bannaana bayculgharar waxaa ka mid a bayculmulaabasa iyo mulaabada iyo bayculxasaad iyo kuyaalahaasa ka mid ah waa iibka la isku kedinayo ee sabaaxadda ku jirto oo waxaynu inagu u naqaano maxay dabaqabsiga jaadkaasuu ka soo baxay xayraanku la socdee dabada qabso ama kii bacadlahaabaa wuxuu leeyahay adeer alaabtayda halkan ay ii taallaaye fataatiirtaasuu mid kusoo tuuro ama dhagaxaa mid kusoo tuuro ka uu kuugu dhaca kuugu dhanti kaama bedelayo shul ama shul ama ku kalsoono ama ama ha kuu xumaado ama ha kuu samaado ama wuxuu leeyahay baycu munaabada nabdi baan kugu samayn aan kuusoo tuuraya midun ku nasiibsa keebaan kuusoo tuura kaa iisoo tuur waxaasoo dhan waxaa ku jira kada ayaa ku jira markaa in la isku kadiya maa waxaa suuragala in alaabtii markuu qofku furfuro uu noqdo mid liinbaxaysa ama uu noqdo mid jiirba hoosta ka cunay ama uu noqdo mid aan dawaariranayn dabeedna halkaa waxaaba ka bilaabmaya dee wixii la diiday oo dadkii muslimiinta ahaa inay isqabsadaan marka baashan la idhaahdo ribada islaamku wuxuu u diiday afar xigmadood ta u horeysaa waxa ay tahay islaamku wuxuu ilaalinayaa maslaxadda bani aadamka ee la xidhiidha dadka macnaha is-ixtiraamkooda iyo xuquuqdooda inay dhowraan xuquuqdooda inay dhowraan ina aribaa akhdu maali linsaani min kayri ciwad sidaa daraaddeed haddii aad qofkii ribo ka qaadato waa xooliisiyo bilaciwad aad ku qaadatay wey xooliisiyo bilaciwad aad ku qaadatay marka taana lama ogolo nabigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam bilaciwad macnaha waxaynu uga jeednaa waxaa kuusoo usoo bedelay baan jirin wuxuu soo bedelay adigu cumuuman bal waxaan rajaynaynaa inaynu xagga dambe ku sheegno ribada qaybteeda labaad markaynu ka hadlayno inaynu xikmadaha dib dhigano ayaan rajaynaya maadaamay munaasib ku yihiin xagga siiba daynta allahu aclam
صaxiib الsalaatu wasalaamu calaa sayidina moxamed su-aasha u horeysaa waxay leedahay haddaan alaabtii soo iibsado dabeedna aan ku sii iibiyo laban laab ma ribaa
waxaa runtii taa ribe lama yidhaahdo soomaalidu ribay u yaqaanaan waana taynu lahayn waa jahliga jahligu wuxuu keenaa qofku wax yaroo basiida ama aan sidiisii ahayn meeshiisii meelaan ahayn u dhigo marka hadduu qofkii faa'iido badan ku iibiyo shaygii ribo iyada lama idhaahdo timstrib ha haata hadday doonayso laakiin waxaa jira oo nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam allaha u naxariisto qof markuu dadka wax ka iibsanaya iyo markuu ka iibinaya iyo markuu ka dayn qaadanayaba samxan u dabacsanaan badan oo dadka u naxariis badan kaa ilaahay hau naxariisto ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka naxariistaasi meesha way ku jirtaa sida aada u khasaarayso ee alaabtaada khasaaro ugu iibin karto faa'iido badanna waad ku heli waad ku iibin kartaa ee naxariistaasun in lagu daraadaa muhiimoo beersantka ama qadarka uu qofku saarayo uu dadka u naxariisto laakiin alaabtu faa'iidaday leedahay iyo khasaarahay leedahay waa tanuu nebigu ka hadlayo ee uu leeyahy in allaha huwa almunsacir suuqaa isxadidaya oo marna alaabtu kor bay u kacaysaa marna hoos bay u dhacaysaa laakiin wuxuuna shardiyahuun inaanu qofku beenna sheegin ixtikaarna samaynin oo dadkii aanu ka xanibin iyadoo alaabtii halkaa u taallo xora iibkeeda u yihiin hadduu ku helayo dee faa'iido badan wuu saari karaa
su-aasha labaadna waxay leedahay haddii aan qof wax ka iibsado tuuga oo aanan ogeyn anuu dembi ma ku yeelanaya haddaanan waxaan kala socday aanu jirin rafic can ummati alkhata wanisyaanu wama stukrihu calayhi buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ummaddan waxaa laga dhaafay oonay ku dambaabaynin waxay ku gafaan iyo waxay ila uga dhaca iyo waxa lagu dirqiyo kaa dembi kumale laakiin goorma ayuu qofku mas-uuliyadda qaadaya oo dembiyo uu noqonaya markuu ogaado dee markuu ogaado uun xalha keeno ha ka dabaashooo ciddii alaabtan lahayd ee uu ku ogaaday ha siiyo oo yuu odhanin lacag baa iga maqan lacagtiisii ha u raadsado tuuggii
su-aashanina waxay leedahay haddaan hudheel haysto oo laxoox iyo raashin iyo wax la mida aan dux ku darayo laakiin duxdaasi ay subag iyo saliid iyo waxyaalo kale iskugu jirto miyaan ku dambaabaya
runtii qaacidadaaynu haysanaa waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yimi nin haruur iibinaya kolkaasuu yar baadho gacantu saa u yaro geliyo hoosta ayuu ugu tegay qoyaan war waa maxay qoyaankani buui dee roob baa helay buui hay-adnaad qoyaanka dusha soo marisid buuroo dadkan aad haruurka uga iibinaysa wax engegan maad u tusisid inuu qoyan yahay le mar hadduu wuxuu qoyan yahay wuu kharidmayaa markaasuu qaacidada xadiidkan qaacidadaa nebigu sameeyuu yihi man qashanaa falaysa mina kan wax isweydaariyaa naga mid maa haddii aad adugu wax miisayso dee subag un ha uga iibinin dadka saliid macnaha adigoo la codcod baan kugu darayaa shagari ha liqsiinin marka qofku wixii uu kaa doonaya saliid iigu dar subag iigu dar waa inaad u sheegtaa tidaa subag codcodoo saafiya waa kaliilo lama haya adeer ee kaa isku jirka ama lasoo waariday kaasaynu haynace ma kuugu darnaa dee qof wuxuu waa qof caafimaad qaba igu dar buu odhanaya qofna wuu xanuunsanayaa oo dee iga daa buu ka odhanaya laakiin haddii aad ugu darto qishna waad samaysay qofkiina waad samaysay marka waa in loo caddeeyo in waxadhaysa un habay isku jiraan waa inuu kula ogolaadaa qofku
su-aashana waxay leedahay haddii wax weydiisashadii la diiday miyay ku jiraan waalidka iyo walaalkaa iyo dadka ehelkaaga wixii aad weydiisato
caam ahaan kolley baahi baa jirta haddii maalan dhowr qof baa loo saamaxay su-aasha oo qof waxa uu ahaa qofka baahan qofku hadduu baahan yahay oo duruufi ay hayso xadiidkabadda waxaa ku jiray qofka dadka wax weydiista biqayri xaaja iyadoon baahi jirin ama kordhisanaya haddii uu baahi hayso waxbuu weydiisan karaa waxaa kaluu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam qofka wixiisii ay ka fara baxeen laa taxilu sadaqatu aw laa taxilu lmas'ala ilaa lidii faqrin mudqic aw lidii xaaja aw lidii damin muujic waxay u bannaan tahay su-aashu qofka dhiig laga doonayo matal gaf wuxuu geystay dil camdiya ama qoon camdiya isagay saarantay inuu soo dawaraabay too dadka wax weydiisto in odayaashu u ururiyaan maaha markaasoo kale waxbaa la siinaya oo la kabi karaa sidoo kale haddii dee duruufi ay hayso faqri u hayo ama wixiisiiba ay ka fara baxeen oo caydh u baxay baahidaasi markay jirto qofku aanu iska sheeganayna baahi xaqiiqayd waa la siinaya
su-aashana waxay leedahay haddaan iibinayo alaab bannaan oo sida dawooyin iyo wixii la mid ah laakiin si xun loo isticmaalayo sida dawooyinkan la isku caddaynaayo dawooyin ilmaha la yskaga soo ridayo haddii dadku ay si gaaro qaldan ay u isticmaalayaan mid anugu dembi ku leeyahay xaqiiqatan waa arrimo aada u dhib badan iminka oo hubsiino iyo u baahan in laga fiirsado dawooyinka labada dhinac loo isticmaalayo waxay u baahan yihiin cidda laga iibinaya in loo fiirsado ay u baahan yihin oo qofkii caddayn dhakhtar ay meeshii jirto caddayn dhakhtar waa inay taallo oo sugaysa qofkan inuu dawadan baahay u qabo haddaanay taasi jirin qofkii kale xaaraantii iyo xumaantii waday buu ku saaciday taasunbuu ku saaciday marka dukaamadan iibinaya waxaanay dadka usoo waarideene dhibaya ama farmasiyadan kuwan ku sakhraamaya iyo kuwan isku waxyeelaynaya ka iibinaya dee qofkii way la mushaarakaynayaan macnaa way la wanaagsanayaan dembigii waa inaad hubisaa waxaan ammaanu kugu yahay ammaanadana ehelkeeda gaadhsiiya baa layidhi ummaddana inaad aafayso maaha xilkanaad u hayso waa inaad waajibkiisa maraysaa ciddii u baahan ee dhakhtar uu u qoree caddayn sugan keenta ee aad garanaysuunbaa laga iibinaya kii kalena maya
su-aashana waxay leedahay dahabku isagoo isku miisaamo baanu isku qiimo ahayn markaa haddii lacagtooda ay kala badato wuxuu noqonayaa ribo ma noqonaya iyadoo dhinaca waa run waa jirtaa kuwa la tiga u kala duwanya ama maa yusamaa bilciyaar af carabigana ciyaar la yidhaahdo tayadiisa sideed iyo tobana ilaa dhowr iyo labaatana marka la tago waa kala duwanyin haddana iyanagoo daahirka xadiidka tixgelinayna waxa fiican inaad kaagana iibsato kan kalena gaar u iibsato sida ugu waracnimada iyo xalaasha badani waa sidaa weeye kanna iibi kaashkiisana ka kale ku iibso su-aashana waxay leedahay miyaa la iibin karaa xawayaanka ugaadha ah sida shimbiraha iyo ugaadhan kale ee duurjoogta
horta way kala duwan yihiin oo de waxna waxaa la cunaa hilibkiisa kaa hilibkiisa la cunaa dee waa gaar waa ugaadhoo qofkii dee intuu soo qabsadaa buu iibin karaa wixii kale ee aan hilibkiisa la cunin culimmadu way isku khilaafsan yihin sida shuraaxda maaragta ay aada uga warramayaan masalada almuqri libnu quraama oo kale siduu uga warramayo masalan wixii micileh ayuu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inaan la cunaynin hilibkiisa libaaxa harimacaadka shabeelka gududana waxyaabaha noocaasoo kale ah iyo wixii ciddi leh ee shimbiraha duulaah sida coomaadaha iyo gorgorka iyo kweelahaas haddaba shaygaa isagaa ma loo iibsan karaa in ama lagu ugaadhsado ama dee xadiiqat alxayawaan beerihii lagu daawanayo kale la geeyo ha iyo maya labadaba weyne marka qolyaha diidayaa waxa ay soo qaadanayaan xadiidku nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha idaa xarama shayan xarama hamanah ilaahay markuu shay xaaraantinimeeyo lacagtiisana waa xaaraantinimeeyey marka maadaam shaygan hilibkiisii in la cunaa oo xaraam yahay dee lacagtiisana waa xaraam bay leeyiin qolyaha kalena waxay leeyiin wuxuu la mid yahay uun aygii la intifaacsanayay ee loo dirayay ugaadha oo si kale dadku weyda dee waad soo iibsan aygii aad ku ugaadhsanaysa dabcan lamala cunayo laakiin sida kalea loo intifacsanayo marka kana haddii lagu ugaadhsanayo waa la soo iibsan karaa laakiin aad baad moodaa inay uga dayrinayaanoo aanay u badnayn kan aan lagu ugaadhsanayn intuu halkanuu lagu xidho la iska daadaawanayo ee daawashada loo soo dhigtay halkan dee caalamku lacagta badanba laga helo meelahan dalxiiska kaa isaga in badan bay leeyihiin dariiqadii uu ku xalaaloobi lahaa ma aha taas ee ta la hayaa waxa weye ama in hilibkiisa la cunayo ama in lagu ugaadhsanayo labadaa dariiqa la haya wallahu aclam jasaaka allahu khayr sheekh maxamed sheekh cumar dirir intaa ayay noogu dhantay caawa billahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu